kulanti wanaagsan idinkiinba akhiyaadkana dhegaysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin kula soo dhowaada barnaamijkeennii martida microfonka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ilmuddaa waxa ay ahayd in ammaanku soo wanaagsanaanayo taasi oo ay bulshada ku dhaqan magaaladaasina soo dhoweysay dhinaca kale tan iyo intii dowladda xasan sheekh maxamuud la doortay waxaa xooga ay saartay la dagaalanka kooxda al-shabaab oo deegaano badan laga qabsaday toddobaadkii u dambeeyey ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee macawisleyda loo yaqaano waxa ay ka soo baxeen dhowr meelood oo ay hore uga qabsadeen al-shabaab dhinaca kale magaalada muqdisho habeennimadii khamiista waxaa ka dhacay qarax iyo weerar foolkafool ah oo ay sheegteen kooxda al-shabaab inay ku qaadeen hoteelka s y l miyay muuqataa in ammaankii magaalada muqdisho soo xumaanayo goobaha looga baxay al-shabaab saameyn intee leeg ayay ku leeyihiin ammaanka guud arrimahaasi ayaynu ku eegeynaa barnaamijkeena martida microfonka waxaana inoogu marti ah axmed cabdulaahi maxamed kaboole oo ka faalooda arrimaha amniga kuna sugan dalka britain aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay axmed kuna soo dhowow barnaamijka martida microfonka waan dhowahay walaa axmed oo adigoo soo koobaya maxaa lagu macnayn karaa weerarkan u dambeeyey hoteelka s y l ay shabaab ku qaaday run ahaanta waxay ka turjumaysaa al-shabaab wakhtiyadii ugu dambeysay qaraxyadooda waa yaraayeen laakiin waxaa ka turjumaysaa in hadda ay heleen fursad ay ku dhibaateeyaan iyadoo lagu jiro wakti ramadaan ah in ay janis heleen ay ku fuli karaan howlgaladoodii qarbudaadda ah iyo qarxiyadii inay ku fuli karaan janiskaas ayay heleen taasna waxaa keeni karta runtii fursad ammaan ayay meesha ka dhex heleen meesha ay qaraxa ka sameeyeen hotel s ylna ou yahay meel aad iyo aad ugu dhow xarunta villa soomaaliya ugu dhow waa tahay sidaa aad sheegtay hoteelka s y l xarunta villa soomaaliya aad ayuu ugu dhow yahay baarlamankii kama foga hay-ado badan oo dowladdu leedahay ayaa deegaankaas ku yaala aada iyo aadna waa loo ilaaliyaa al-shabaab sidee ugu suurto gashay iyadoo weliba la sheegay in meesha laba gaari ay ku galeen ma la odhan karaa habacsanaan dhinaca ammaanka ah ayaa jirta horta al-shabaab markii la fiiriyo waa koox dhisan oo sirdoonkooduna aad u adag yahay waana suurtagal inay ku milmeen hay-adaha ammaanka ama ay heleen dad insider ah oo kala shaqeeya sidii ay ugu fududay lahaayeen howlgallada ay ka finayaan goobaha muhiimka sababtoo ah marka aad fiiriso meesha hoteelku ku yaallo iyo istraatiijikale sida loo loo ilaaliyo iyo isku socodka gaadiidka oo aad loo yareeyey ciidamada baaristooda markii la fiiriyo meeshaas waxay ku tegi karaan oo gaadiid aan la ogeynu ku tegi karaa waxay tahay qaab fududayna inay dhacday qaabkay rabtaba ha noqotee ama magac ha ku mareen ama ha ku mareen inay ciidamada ka dhex shaqaysteen oo ay sirdoonkooda dhex galeen qaab fududayna inay u tageenay meeshaas ay u badan tahay v o a horta ma caddayn karto in ay fududad fududayn ay heleen laakiin haddii ay taasi jirto maxaa la gudboon marka dowladda iyo ciidamada ammaanku maxay qaban karaan ma caddayn uma hayno sidaad sheegta caddayn uma hayno laakiin markii la fiiriyo boosishan ahaan meesha uu ku yaallo hoteelku sida uu ugu dhow yahay madaxtooyada hay-adaha madaxda mar kasta meesha iskugu timaada adkaynta ammaanka laamiyada soo gala oo xarumihii dowladda ay taho dhan markii la fiiriyo dee nimankan kuma aysan soo degin diyaarad aerobalka hoteelka kor ugama aysan soo degin waddooyinay soo mareen waddooyinkaasoo dhan marka sabab ay ku soo mareen ayaa jirta u baahan in la helo taasuna waxay noqon kartaa in ay ama idikar ku mareen ama maaragtay qaab kaleeta ay ku mareen waa arrin u taalla hay-adaha sirdoonka dalku in ay warbixin ka keenaan laakiin khatarteeda ayay leedahay marka la fiiriyo mustaqbal ahaan iyo in laga hortagana aad iyo aad ay muhiim ugu tahay in la adkeeyo baaritaanada baabuurta sababtoo ah haddii ay saasoo kale ugu fududdahay waxaa u fududaanaysa si lamida inay madaxtooyena geli karaan fursad meel kastoo ay ka heli karaan oo magaalada muqdishoana inay geli karaan waxayna calaamad su-aad gelinaysaa al-shabaab qaraxyadeedii iyo dilalkii qorshaysnaay inay magaalada ka fogaadeen oo aysan magaalada joogin oo laga adkaaday sida madaxda iyo hay-aduhu ay sheegayeen wakhtiyada ugu dambeeyey in al-shabaab weli ay haystaan awood ay ku fuliyaan qaraxyo waxgeysta taasaa meesha ka caddaanaysa waa tahay hoteelkan s y l maaha markii ugu horreysay ee la weeraro sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii ayaan u malaynayaa inay mar kale ahayd waxaa isaguna jiray in villa rosa ay gudaha al-shabaab u galeen marka marka aad iminka eegto dowladda iminka talada haysaa go-aan iyo ahmiyadda koowaad inay ka dhigtay la dagaalanka kooxaha argagixisada ah tani laf dhabar ku jama ku tahay
runtii argagixisadu inkastoo meel kastoo maaragta argagixisada lagala dagaalamayo adduunyada dhanay qaraxyo ka geystaan adduunyadan ammaanka ah oo dagaaladu aysan ka dhicinin ayay qaraxyo ka geystaan oo ilmo dhowrto ha yeeshee in ay mar kastaba ammaankii wixii hore lax laga barto oo meesha weakness ka jirta ama caqabada ku jirta hay-adaha ammaanku way shaqeeyeen runtii beryihi ugu dambeeyana waxaa moodaa wada shaqeyn inay ka dhexaysa bulshada iyo hay-adaha ammaanka iyo hogaankooda iyo magaalada muqdisho inay kasoo reynaysay argagixisaduna markasta janis ayay gaadaysaa adduunyada magaalooyinka waaweyn oo caalamka ay ka dhacdaa sweden ay ka dhacayso new york ay ka dhacaysaa muqdishona waa la mid oo wakti badanna dagaala sokeeyana waa ku jirtay dagaalaha argagixisana waa ku jirtay marka loo fiiriyo labada kun iyo toddobiyo tobanka iyo waqtiyadii hore qaraxyadii dhacayan hadda way ka yar tahay laakiin in laga sii adkeeyo amniga ay ay maaragta arrintaas waxay faraysaa hay-adaha amniga oo ay kasii digtoonaadaan in qaraxyo ka badan ay sii dhacaan ama waktiga ramadaanka ha noqoto ama mustaqbalka soo jeeda ha noqoto in laga la sii adkeeyo oo waxyaalihii ka hallaabay ama sababtii ay meesha ku soo galeen in la raadiyo arrintaasay runtii mas-uuliyadda waxay saaraysaa hay-adaha ammaanka waa la dhihi karaa waa dabacsanaan amni marba haddii laba baabuur ama ka badan ama ka yarba ay fuli karaan qaraxyo weliba xarumihii u dhowaayey madaxtooyada inay ka fuli karaan waa la dhihi karaa waa habacsanaan amni oo runtii ah in laga walwalo waa tahay axmedow maadaama uu al-shabaab lagu qaaday weeraro folkafola deegaanada hirshabeelle iyo galmudug oo kale baryihii dambena wararkii dowladda kasoo baxayey madaxweynuhu uu booqday jubbaland oo la waday in halkaa iyadana abaabul dagaal lagu qaado al-shabaab dadka qaar waxay aaminsan yihiin in ammaanka muqdisho soo hagaago markaa ma la odran karaa iminka guud ahaan weerarkii al-shabaab lagu hayey arrinkani waa saameynaya maadaama oo caasimadii ilaa dee gudaha halkii dowladdu deganeyd ay al-shabaab awood u heshay inay gaadho dabcan markii laga fogeeyo dagaalka lagula jiro al-shabaab caasimadda laga fogeeyo laga fogeeyo meelihii ay kasoo abaabuli lahaayeen qaraxyada iyo dilalka qorshaysan oo badanaa laga yaabay inay tahay cirifka magaaladao kaleto ama gobollada ku dhegan magaalada muqdisho qaraxyadu waa yaraanayaan waana yaraadeen runtii laakiin hadda waxaa moodaa inay nafis heleen oo howlgalkii ka bilowday balcad iyo beled weyne oo ilaa camaaro tegey inay nafis heleen oo dagaaladii habacsanaan ay ku timid oo ayaantan maaragtay howlgalkii libaaxa madow loogu magac daray dhaqdhaqaaqiisii uu yaro soo yaraaday marka al-shabaab waxaa moodaa hadda in aysan weerarada ay qaadayaan by choice inay ku gelayaan sababtoo weerar hadda kuma socdo awal weerara ku socday laakiin hadda ayagaa waxay helayaan fursad ay ku dhisaangareeyaan weerarka meeshay ka geysa lahayn ama ha noqoto gudaha magaalada muqdisho ama ha noqoto magaalooyinka kale mar kastaba haddaan culays saarnayn ayagaa waxay rabaan inay dowladdii iyo ciidamadii iyo saldhigyadoodii iyo meelaha muhiimka ah inay culays saaraan fursadday marka ay helayaan taas dagaalku ka joogtada axmed dhinaca kale maxaa kalifay ayaad isleedahay in ciidamada dowladdu iyo kooxihii caawinayay deegaanadii ay al-shabaab ka qabsadaan ay ka soo baxaan si aad la socoto dagaalku markii uu ka bilowday dareenkii reer beled weyne ee dadka deegaanku garab istaageen dowladda waxaa lagu qabsaday eriya ballaarana lagu qabsaday oo runtii u ekeed in al-shabaab awoodeedii la wiiqay laakiin nasiib darro waxaad moodaa dadka soomaalida ahu markay ayaan project bilaabaan inay ka daalaan taasuna marka waxay keentay in ay ay ay dibudhac ku yimaado howlgalkii waxyaalahan waa is leeyahay runtii waxay u tahay saldhig in ay ka soo baxaan halkaas inaysan ahayn awood al-shabaab u soo korortay taa beddelkeeda ay tahay commander control systemkii dowladda iyo hagitaankii ciidamada iyo managementigii macawislaydii iyo golihii dadkii deegaanka iyo dhammaantood inay qadka ka baxday oo taliskii dhexe iyo maaragtay ay communicationkii u go'ay si lamidana waxa waaye ciidan mar kastaba waxa u muhiim ah communicationka ama ha noqoto saadkii helaan ha noqoto iyo logisticada iyo badqabkooda ha hesho marka waxaa moodaa in ay saldhig u leedahay dhanka communicationka iyo isku xirkii ciidamadu inuu dhexda ka baxay si lamidana deegaanada hadda uu ka jiro ay ka soo baxeen oo ama amaara ha noqoto waa deegaanada galmudug deegaanada galmudugna doorasho ayaa ku soo socota marka arrimo siyaasadeedna inay saldhig u tahaa laga yaabaa ciidamada macawisleyda oo runtii ayaguna aad iyo aad uga cabanaya inay waayeen logisticadii inay waayeen marka iyo si lamidana arrintan kaleeto wax ka beddelka dastuurka oo siyaasad dhankeedii focuska la saarood moodid madaxweynaha in laga qaaday focuska laga soo qaaday dagaalada iyo la dagaalankii al-shabaab ee loo wareejiyey arrimo siyaasadeed arrimahaas oo dhan waxaan isleeyahay saldhigay u tahay waxayna ku soo aadaysaa runtii wakti amisom ay dalka ka baxayso december labada kun iyo afar iyo labaatanka dowladda soomaaliyana ay muhiim aad ugu tahay in dib habeyn lagu sameeyo ciidankii iyo hoggaankoodii iyo dadkii deegaanka si ay kontaroolka ula wareegaan ciidamada s n a aad iyo ad ayaad u mahadsan tahay axmed intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkeenii martida mikrofoonka axmed cabdulaahi maxamed kaboole oo ka faalooda arrimaha amniga kuna sugan dalka britain ayaana toddobaadkan inoogu marti ahaa tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo